لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى سلسلة الكبائر ayaynu oo caadadeenna ahayd ayaynu waxaynu maraynaa alkabiiratu saadisa kabiirada lixaad ayaynu maraynaa oo ah cuquuqu lwaalidayn waalidka oo caaq lagu noqdo oo caasi lagu noqdo oo xaqiisa aan laga soo bixin imaamu dahabi raximahullah marki uu wuxuu ku turiyey cuquuqulwaalideynka kabaa'irta weliba kuwa waaweyn oo uu soo hormariyey oo aad iyo aad khatarta u ah ayuu ku tiriyey imaamulhaytamina sidoo kale waa ku tirinayaa culimmadoo dhanna way caddaynayaan inay tahay cuquuqulwaalideyn min alkabaa'ir weliba kabaa'irta waaweyn inay tahay ayay caddaynayaan waxa uu u deliishaday oo ku bilaabay imaamu dahabi raximahullah waxa uu yidhi qaala allahu tacaala wa qadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wa bilwaalidayni ixsaana imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa wa qul lahumaa qawlan kariima wاkfid lahumaa janaaxa الdulli min alraxma waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira aayaddaa fii suurati اlisraa ilaahay waxa uu ku bilaabay wuxuu yidhi wa qadaa ay xakama ilaahay waxa uu xukmiyey oo waajibiyey oo dadka uu ku xukumiyey in ilaahay keliya la caabudo ay rabbuka allihii ku abuurtay oo rabbiga kuwa waxa uu xukumay allaa tacbuduu ilaa iyaah idinka mooye cid kale ilaahay mooye cid kale inaydan caabudin marka markii laga ilaahay uu caddeeyey cibaadada inuu keligii gaar u leeyahay oo xaq u leeyahay waayo ilaahay keligii baa ku abuuray keligiisaa ku irsaaqa keligiisaa koomka iskale oo maamula marka xaq wuxuu u leeyahay in keligii la caabudo ayuu markaa ilaahay waxa uu raaciyey wa bilwaalidayni ixsaana inaad waalidkiina ixsaan u samaysaan oo wanaag u samaysaan imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa haddii labadoodii mid ka mid a agtaada uu ku gaboobo oo waayeel noqdo oo aad u gaboobo ama labadiiba ay kugu aggaboobaan oo tabartii ay ka dhammaato falaa taqul lahumaa ha dhihin oo labadoodii ha ku dhihin ama mid ka mid a midna ha ku dhihin uf kelimatu uf macnaha intaad wax dhibsatid haddii aad waxa weeye waxyaalo ka najaasaha ka nadiifinaysid oo aad doonaysid inaad waalidkii ixsaan u samaysid ha dhibsanin oo ha aronin uf walaa tanharhumaa hana canaananin oo waxa weeye ha canaananin maxaa intaa haddii laynaga nahiyey marka maxaan samaynaa waqul waqul lahumaa qawlan kariimaa waxaad ku dhahdaa qowl wanaagsan oo aad u wanaagsan ku dheh oo ereygii waxaa la rabaa ereyga ugu wanaagsan inaad ku dhahdid ficilkiina waxaa lagaa rabaa wakfid lahumaa janaaxa dulli min alraxma garabkaaga u raarici oo tawaaduc u samee oo waxa weeye waalidkii u naxariiso ficil iyo qowl labadaba ugu naxariiso qaala sheekh naasir isacdi raximahullah marka uu aayaddaa fasiraya waxa uu leeyahay ilaahay waxa uu yidhi wabilwaalidayni ixsaana ay axsinuu ilayhimaa bijamiici wujuuhi alixsaan waxaad ugu ixsaan samaysaan wax walba nooc walba alqowl waalficil qowl ahaan ereyga aad dhahaysid waa inuu noqdaa erey wanaag iyo naxariis iyo waxa weeye wanaag ku jiro ficilka aad u samaynaysidna waa inuu noqdaa ficil wanaagsan oo dabacsan oo uu ku jiro raxmad iyo naxariis waayo sababtu maxay tahay li'annahumaa sababu wujuudi alcabdi waxa weeye sabab iyagaa kuugu ahaa in aad waxa weeye adduunka timaadid iyagaa ku dhalay iyagaa kugu soo dhibtooday iyagaa waxa weeye noloshaadoo dhan adduunka waxa weeye kusoo intaa kula dadaalayay maaragtay bacda tawfiiq illaah ilaahay ka bacdi iyaga ayaa xaq kugu leh haddaba marka waxaa loo baahan yahay in waalidkii qowl iyo ficil labadaba wanaag loogu sameeyo waxa uu yidhi shiikhu isagoo kalaamkiisii sii wada waxa ay leeyihiin oo kale macnaha maxabba ilmihii aad bay u jecel yihiin waalidku markuu yar yahayna ixsaan fara badan bay u samaynayaan aad bay ula soo dadaaleen sidaa daraaddeed ayay xaq u yeesheen in waxa weeye loo sameeyo biri kan ugu wanaagsan waxa uu yidhi wa idaa wasalaa haddii ay gaarhaan ilaa haada sin da'daa waxa weeye daciifkaa oo qofku markuu weynaado oo gaboobo waxa weeye waxa uu noqonayaa isbeddel baa ku dhacaya xooggii waa dhammaanaya caqligii waa dhammaanaya waxa weeye ismaamulkii waa dhammaanaya hadhow qofkii waxa uu noqonayaa qof waayeela oo dhibaatooyin badan waxa weeye ay soo wajahayso oo aan naftiisii ismaamuli karin haddaba marka waxaa la rabaa markii xilliga wakhtigaa la gaadho inaadan waxa weeye dhibaato ku samaynin waayo xilligaasay kuu baahan yihiin waxayna u baahan yihiin dabacsanaan iyo in loo tartiibiyo oo ixsaan loo sameeyo haddaba markaa sidaa daraaddeed baa ilaahay wuxuu yidhi falaa taqul lahumaa ufin uf ha ku dhihin kelimatu uf marka waxa weeye waa adnaa min aladaa waa waxa ugu yar oo qofka dhibaato lagu sameeyo ma aha macnaheedu inay tahay wixii kale waa bannaan tahay laakiin uf keliya xaaraama ma aha macnuhu ee waxa weeye adnaa min maraatibi aladaa waa waxa ugu yar oo qofka dhib la soo gaarsiiya inaad tiraahid uf ma aad dilin ma aad caayin ma aadan canaanan uf keliya haddaad tiraahid waxa weeye qofkii waa ku dhibsanaya wal macnaha macnuhu waxa weeye laa tu'diihima ha dhibin oo dhib ha ku samaynin oo waxa ugu yar oo dhibaataa ka ilaali waayo xaq umay lahaa in la dhibo xilligaa marka ay gaareen oo ay awooddoodii dhammaatay oo adiga ay kugu soo tacbeen oo waxa weeye markay awoodda lahaayeen adiga ay kugu dadaalayeen bal tawaadac lahumaa u tawaaduc oo isku debci oo u naxariiso oo wanaag u samee bal waxaa lagaa rabaa markaa u tawaaducdid inaa haddana u sii ducaysid ilaahay waxa uu leeyahay waqul rabbi irxamhumaa markii la yidhi walaa tanharhumaa nahrigu naharku waxa weeye canaanta ha canaananin waqul lahumaa qawlan kariimaa waxaad dhahdaa qowl qowlka ugu fiican ay macnaha tacbiirtiisa iyo dabacsanaanta iyo ixsaanka ku jira inaad dhahdeed qowlba qowlkuu ka fiican yahay waaya wakhfid lahumaa janaaxa dulli min alraxma una raarici waxaa weeye garabkaaga oo xoog iyo takabur ha samaynin oo ha isla weynaanin ee waxaad noqotaa mid dabacsan oo tawaaducaya oo u naxariisanaya oo u dabacsan noqo waayo sababtu waxa weeye adigaba markaa yarayd oo aadan waxba qabsan karin oo aad waxa weeye aadan waxaad iska ilaalinaysan jirin iyagaa ku ilaalinayey oo saxarada kaa dhaqayey oo kaadida kaa dhaqayey oo aad dushooda ku kaashaysay oo dhibaato ku samaynaysay ufna laguma odhanaynin maanta markaad marka xoog yeelatay maxaa uf u odhanaysa waa inaadan marka iska ilaalisid oo waxa weeye qofku hadduu wanaag kuu sameeyo wanaag baa loogu abaalgudaa ma aha in xumaan loogu abaalgudo oo waxa weeye arrintaa la sameeyo bal waxaa laynaga rabaa in loo duceeyo oo waxa weeye aad tiraahid maaragtay ilaah u naxariiso hadday dhinteen iyo hadday nool yihiinba sidii ay iisoo rabbeeyeen markaan yaraa waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira ilaah u naxariisa dheh oo u ducee oo waxa weeye waalidkii u ducee xaqooda ma aad gudi kadhide waxa uu yidhi shiikhu raximahullah arrintaa waxaa laga fahmayaa markii waalidka xaqooda saa loo caddeeyey qof walba wuxuu yidhi mar walba oo tarbiyadaadii ay hagaajiyeen oo ku soo tarbiyeeyeen oo si fiican kuu soo tarbiyeeyeen xaqoodii waa sii laban laabmaya oo hadday waalidku marka hore kula soo dadaaleen tarbiyadaada iyo noloshaada wanaag badan kuu soo sameeyeen xaqoodii waxa weeye aad buu usii laban laabmaya wuxuu yidhi marka arrintaa waxaa laga fahmayaa qofkii qofka bilow aadnigaa tarbiyeeya oo wanaag u sameeya tarbiyatan saalixa diintiisa iyo adduunyadiisaba walow yuuba dhaline oo khayrulwaalidba ha noqdee waxa uu leeyahay xaq buu ku yeelanaya sidaa daraaddeed marka dadka waxa weeye qaar baa waxay odhanayaan ilmo aanan dhalin oo aan soo koriyey maxaan ku leeyahay waa ilmihii aad dhashay oo kale xaqii tarbiyada iyo wanaaggii haddii aad ka soo baxday xaq baad ku yeelatay waarid baad u noqotay oo waxa weeye markaa waxaad ku yeelanaysaa mansiladii dee waaridka ma gaari kartid oo waxa weeye waaridka xaqooda cidna ma gaari kadho laakiin waxaad ku yeelanaysaa xaq baad ku yeelanaysaa xaqu tarbiya ayaad ku yeelanaysaa iyo ixsaan waa inuu wanaag iyo ixsaan kuu sameeya marka aayadda labaad ilaahay waxa uu ku yidhi wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusnaa fii suurati cankabuut ilaahay waxa uu yidhi wawasayna alinsaana dadkii macnaha waxaan u dardaarannay inay waalidkoodii biwaalidayhi xusnan inay wanaag u sameeyaan ay ixsaanan macnaha in wanaag loo sameeyo ayaan u dardaarannay oo waxa weeye aan maaragtay insaankii u dardaaran axaadiista ayaa aad iyo aad inoogu caddaynaysa oo waxa weeye cuquuqulwaalidayn iyo ciqaabta uu leeyahay aad inoogu caddaynaysa amaa birulwaalidayn iyo waxa weeye axaadiista ku soo aroortay iyado aad iyo aad bay u badan tahay laakiin hadda waxaynu soo qaadanaynaa ka hadlaynaa cuquuqulwaalidayn ama birulwaalidayn iyo waaridka see wanaag loogu samaynayaa waa baab gaar ah oo waxa weeye hadda ka horna silsilatul aadaab baan ku soo marnay waxa weeye birulwaalidayn iyo xaqooda sidii loo gudan lahaa waxa weeye waa baab gaar ah laakiin halkaa waxaan kaga hadlaynaa cuquuqulwaalidayn qofka caasiga ku noqda waaridka muxuu aakhiro helayaa iyo adduunkaba waxa uu yidhi shiikhu raximahullah wa qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam alaa unabbi'ukum biakbari alkabaa'ir xadiidkii macruufka ah oo aynu soo marnay hadda ka hor oo muttafaqun calayh waxa uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam miyaanan idii sheegaynin biakbari alkabaa'ir kabaa'irta kuwa ugu waaweyn fadakara minhaa cuquuqulwaalidayn xuquuqulwaalideynkii ayuu ka mid dhigay markuu shirkigii sheegay iyo sixirkii iyo qatlu nafsi kabacdi markaa waatuu nebigu sheegay waxa weeye cuquuqulwaalidayn waana muttafaqun caleyh waa inoo soo hormaray haddaba waxaan ka garanaynaa marka halkaa cuquuqulwaalidayn caasi waaridka oo lagu noqdo inay ka mid tahay min akbari alkabaa'ir kabaa'irta waaweyn waayo waxaynu nidhi kabaa'irtu way kala waaweyn tahay sida culammadu ku caddeeyeen waa kabaa'irtu waa akbar way kala waaweyn tahay kabiira iyo akbar bay kala tahay faa'iidada taqsiimkaa ku jirtana waxaa weeye ciqaabteeda aakhiro isku mid ma oo waxa weeye dunuubtiisay u kala waawen yihiin ayay u kala ciqaab badan yihiin aakhiro markii qofka laga jaazaynayo marka xadiidkaa wuxuu inoo caddeeyey cuquuqulwaalidayn inay ka mid tahay min akbari alkabaa'ir wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu xadiid kale wuxuu ku yidhi rida allah fii rida alwaalidayn riwaayadaha qaar waxay leeyihin rida rabbi fii rida alwaalidayn wa sakhad ullahi fii sakhad alwaalidayn macnaha rida allah ilaahay raalli ahaanshihiisa inuu kaa raalli noqdo akhii fillaah ilaahay inuu kaa raali noqdo waxa ay ku xidhan tahay fii rida alwaalidayn waalidku hadday kaa raali noqdaan oo waxa weeye waalidkii ay raalli yihiin ilaahayna raalli buu kaa noqonayaa laakiin macnuhu waxa weeye waa markaad xaqii ilaahay iyo xaqa waalidkaba ka soo baxdid laakiin haddaad tidhaahad waalidkaan raalli gelinayaa ilaahayna shirki baan u samaynayaa waxba ku tari mayso marka waxa weeye markaad bacda tawxiid markaad tawxiidkii la timaadid oo ilaahay raalli gelisid oo aad dariiqii sii martid oo kitaabka iyo sunnaha aad raacdid kabacdi markaa waalidkaa haddii aad ka raali raalli gelisid oo waalidkii u naxariisatid ilaahayna baa kaa raalli noqonaya ay macnaha sabab ayay wasiilo weeye sabab bay u noqonayaan waalidka oo aad raalli gelisid ilaahay raalli ahaanshihiisaa ku gaaraysa waayo ilaahay baa ku amray amarka ilaahay baadna fulinaysa wa sakhadullaah ilaahay caradiisana waxaa lagu gaaraa fii sakhad alwaalidayn waalidka oo waxa weeye fii sakhad alwaalid waalidkii oo ku carooda ayaa lagu gaaraa oo waxa weeye waxay sabab u noqonaysaa haddii waalidkii caraysan yihiin ilaahayna waa kuu caroonayaa oo waxa weye waalidka haddaad ka caraysiisid oo aad uga caraysiisid wax aadan waxa weeye xaq u lahayn masalan waalidkii hadday shirki ku amraan laga yeeli mayo haba caroodeen laakiin wax shirkiya markay ku amrayaan laga yeeli mayo oo waxa weeye allihii subxaana qaadirka ayaa inaga nahyeey oo inoo diidey amaa haddii ay wax wanaaga ku amrayaan kama diidi kadhib oo a xataa hadday shirki ku amrayaan ilaahay wuxuu yidhi wa saaxibhumaa fi dunyaa macruufa laakiin waxaad iska ilaalinaysaa shirkigii oo ilaahay xaqiisa laga yeeli mayo waalidku in xaqii ilaahay lagu tunto laakiin markay waalidkii wanaag ku amreen inaad diidid oo waalidkii markaa ka caraysiisid ilaahayna waa kuugu caroonayaa markaa oo caradii ilaahay baa halkaas kaaga ratimaysa waaya xadiidkaas waa xadiid saxiixa imaamu tirmidi baa werinaya sheikh albani raxmat ullaahi caleyh waxa uu ku saxiixiyey fi sunani tirmidi raqamka kun iyo siddeed boqol sagaashan iyo sagaal iyo silsilati axaadiis saxiixa shan boqol iyo waxa weeye lix iyo toban min xadiidi cabdillahi ibni camar ibni caas radia allaahu canhuma waa xadiis saxiixa marka marka riwaayadihiisa qaar baa yidhaahda rida rabbi fii rida alwaalidayn marka waa isku macne xadiidka ku xiga nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam alwaalidu awsadu abwaabi اljanna waalidku waxaa lagu hananayaa oo lagu gaarayaa weeye macnaha awsadu abwaabi اljanna ay macnaha biru lwaalidayn waxaa lagu helaa oo lagu hantaa albaabka dhexe oo sideed albaab bay leedahay jannadu kan dhexda ugu jira oo dhexdhexaadkaa oo ugu fiican ayaa lagu hantaa fa in shi'ta haddii aad doontid faxfad arrintaa xifdi qof yow muslimkaa wa in shi'ta haddii aad doontid fadayic waxa weeye maaragtay dee dayic macnaheed waxa weeye dee dayac waxa weeye arrinkaas oo xukumkaa iyo wanaaggaas albaabkaa iska dayaca marka oo waxa weeye markaa xaqiisii haddaadan ka soo bixin dee waa ku dhaafay wanaaggii aad ka heli lahayd oo albaabkaa aad ku hanan lahayd imaamu tirmidi ayaa werinaya iyo kayrkiiba waana saxiixiyey iyo axmed iyo ayaa werinaya sheikh albani raximahullah wuxuu ku saxiixiyey fii silsilati axaadiis saxiixa waxa weeye sagaal boqol iyo afar iyo toban iyo sunani tirmidi kun iyo sagaal boqol raqamka laakiin waxa uu leeyahay shiikhu raximahullah xadiidku qowluhu faxfad daalika albaab ow dayichu aldaahir waxa weeye min asiyaaq annahu min qowli abidarda xadiidka waxaa laga warinayaa abudarda abudarda marka ayaa intaan dambe ku daray baa layidhi laakiin xadiidku intiisa hore wuxuu ahaa alwaalidu awsad abwaab aljanna laakiin labadan intaan dambe oo ah haddaad rabtidna xifdi haddaad rabtidna dee dayac albaabkaas oo waxa weeye arrintaas waa qowl wuxuu noqonayaa baa la yidhi qowl abu darda raximahullah ee radia allahu canhu waayo cabdirasaaq asancaani ayaa wuxuu warinaya cabdirasaaq ibnu hamaam ayaa waxa uu werinayaa riwaayad kale oo waxa weeye uuna la socon waxa weeye qowlkaas calaa kulli xaal marka macnuhu waxa weeye waaridka oo wanaag loo sameeyo albaabka jannada ayaa lagu hantaa siddeedda albaabkan ugu dhexdhexaadkaa qofkii xifdiya oo waaridkii asxaan u sameeya oo wanaaggooda waxa weeye ku dadaalana waxa uu helayaa albaabka qofkii waaridka caasi ku noqdana albaabkaasi hadhow waxa weeye ma helayo macnuhu waa nooca wallahu aclam waay sidoo kale waxaa laga wariyey buyo nebiga calayhi isalaatu wassalaam aljannatu taxta aqdaami alummahaat jannadu waxa ay ku jirtaa taxta waa hoos aqdaami alummahaat cagaha waxa weeye hooyooyinka hoostooda ayay jannadu ku jirtaa xadiidkan culummadu waa ka hadleen qaar waxay yidhahdeen xadiidkani waa daciif qaarna waxay yidhahdeen waa mawduuc oo waa xadiid beena marka sheikh albani raximahullah fii silsilati axaadiidi daciifa raqamka shan boqol iyo sagaashan iyo saddex ayuu kaga hadlay wuxuuna yidhi waa mawduuc waxaana ku jira sanadkiisa muusa ibni moxamed ibni cadaa wa huwa kadaab nin beenlow ah ayaa sanadkiisa ku jira laakiin waxa uu keenay shiikhu raximahullah xadiid kale oo xasana saxiixna ah oo macnihiisoo kale keenaya marka xadiidkan waxaan uga kaaftoomaynaa sanadkiisu waa daciif oo xadiid mawduucoo nin beenlow ah ku jira mawduucna waxaa la yidhaahdaa xadiidka uu sanadkiisu ku jiro qof beenlow ah oo aan waxba laga qaadanaynin haddaba waxaa kaloo marka booskiisa oo naga kaafinaya xadiidkii mucaawiya ibni jaahima annahu jaa'a nabiyu sala allahu alay slm nebigu u yimid fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay oo waxaan rabaa an aqsuu macak inaan kula duulo oo jihaad galo oo waxa weeye jihaadka aan kaala tashado oo waxaan kuugu imid inaan kula tashado markaasuu waxa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam hal laka ummun hooyo ma leeda hooyadaa ma noosha qaala wuxuu yidhi nacam qaala wuxuu yidhi falzamha iyada laasim oo la joog fa inna aljannata jannadu taxta rijlayha jannadu waxa ay ku jirtaa lugaheeda hoosteeda ay macnaha waxaa weeye jannadii iyadaad ku kasbanaysaa waxaa warinaya imaamu nasaa'i iyo ibnu maaja wa saxaxahu sheikh albani raximahullah fii sunan ibni maaja raqamka laba kun iyo toddoba boqol siddeetan iyo kow waxa uuna yidhi waa xasanun saxiix marka xadiidkaas oo ay isku macno yihiin ayaa inaga kaafinaya xadiidkii hore oo daciifka aha booskiisii marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa nebigu inuu inoo caddeeyey hooyooyinka waxa weeye oo wanaag loo sameeyo oo la laasimo oo wanaag loo sameeyo oo ixsaan loo galo oo waxa weeye marka masalan in laga helayo oo lagu kasbanayo jannadii marka ma aha macnuhu inaad jannadii dee meesha ay ku taagan tahay inaad ka hoos qodanaysid ee macnaheedu waxa weeye biriga iyo wanaagga loo samaynayo ayaa jannada ku gelaysa waxaa la rabaa marka in waaridkii khaasatan hooyada in ixsaan badan loo sameeyo oo wax walba wanaaga oo markaas qofkii uu awoodi karo inuuna ka agran oo u sameeyo ayaa la rabaa oo aad iyo aad ay muhiim u tahay xadiidka ku xiga waxa uu keenayaa wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahullah wa jaa'ahu rajulun yasta'dinuhu fi ljihaad nin baa u yimid nebiga calayhi salaatu wassalaam oo markaa dalbaya inuu jihaadka aado oo waxa weeye jihaad galo fa qaala wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi axayun maaragtay waalidayk waalidaak axayun waalidaak labadaadii waalid ma nool yihiin qaala wuxuu yidhi nacam way nool yihiin qaala wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam fa fiihimaa fajaahid labadooda ku jihaad jihaad haddii aad rabtid labadooda ku jihaad xadiidkaa waa muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa werinaya min xadiidi cabdillaahi ibni camar ibni caas radia allahu canhuma waa xadiid muttafaqun calayhi halkaan marka xadiidkaani masale waxaa ku jirta fiqiya oo aad iyo aad in loo fahmo ay muhiim jiddan u tahay oo aan la isku khaldin nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkaani wuxuu ugu yimid inuu jihaadka aado jihaadkana waad og tihiin waxa weeye dee ninka nebiga la jihaadaya oo nebiga la socda oo waxa weeye jihaad fii sabiilillaahi aadaya ajarka iyo wanaagga ku soo arooray waad og tihiin oo waxa weeye adillada ku soo aroortay qur-aanka iyo sunnaha laakiin ninkaa nebigu waa u diiday jihaadkii oo wuxuu yidhi waaridkaa ma nooliyin suu yidhi haa fa fiihimaa fajaahid buu yidhi iyaga ku jihaad macnaha iyaga birul waalidaynkii ayaad ku gaaraysaa mansiladii iyo booskii dadka mujaahidiinta ajarka ay helayeen halkaasaad ka helaysaa ku jihaad marka iyaga qaala alxaafid ibn xajar raximahullah fii fatxilbaariga marka uu sharaxaya xadiidkaa waxa uu leeyahay qaala jamhuuru alculamaa culummadu waxay yidhaahdeen say u badan yihiin yaxrumu aljihaadu idaa manaca alabawaani ow axaduhumaa bishardi an yakunaa muslimayni lianna biruhumaa fardu caynin waljihaadu fardu kafaaya wuxuu yidhi waa masale fiqioo daqiiqa in la fahmana u baahan wuxuu yidhi jihaadku xaaraan buu ka noqonayaa qofka haddii ay waaridku u diidaan inuu jihaadkii aado laakiin bishardi waa inay yihiin laba qof oo muslimiina hooyo iyo aabbe muslimiina markay wiilkoodii yidhaahdaan aadi maysid jihaadka annagaa kuu baahan ee nala joog oo ixsaan noo samee ma aadi kara jihaadkii waayo sababtu maxay taha loogu diiday waaridka asxaan loo sameeya waa fardu cayn waajibaadkaa laba u qaybsama fardu cayn oo wax adiga kugu waajiba oo dushaada noqonaya oo waxa weeye haddii aad ka tegtay aad dembaabaysid sida salaadoo kale qof tukaday adiga kaaga dhic mayso adaa lagaa rabaa salaaddii qof walba isagaa laga rabaa waaridkaaga inaad ixsaan u samaysid oo waxa weeye xaqooda ka soo baxdid adaa lagaa rabaa qof kaa gudayaa ma jiro waaya laakiin jihaadka in la aado waa fardu kifaaya haddii qayb ka mida dadkii aadeen intii kale dembigii waa ka dhacayaa haddaba marka halkaa meesha uu ka hadlayo imaamu xaafid ibnu xajar raximahullah waxa weeye waxa uu yidhi fa idaa tacayana aljihaadu falaa idna lahu falaa idna waxa weeye haddii jihaadkii uu noqdo laakiin fardu cayn laga idan qaadan mayo waxa weeye waaridkii haddaba ikhwaani fillaah masaladaan hala fahmo baaraka allahu fiikum masaladan dad badan baa ku khaldamay waa in si fiican loo fahmaa jihaadku waxa weeye dadku khalad badan bay ka fahmeen ismu jihaad bay qaateen dad badan oo ku khaldameen magaca jihaad waa inaad fahamtaan ikhwaani fillaah culummadu jihaadka labay u qaybiyaan waad u jeeddaan xaafid ibnu xajar raximahullah labuu u qaybiyey jihaad fardu caynah oo aan waaridkii laga idan qaadanaynin oo adiga kugu waajibo aad gelayso cidna aadan ka idsanaynin iyo jihaad fardu kifaaya oo waaridkii laga idan qaadanayo maxay tahay fardu kifaaya muxuu yahayse fardu cayn marka jihaadka waxaa la yidhaahdaa laba u qaybsamaa jihaad markaad rabtaan jihaadu dalab wa jihaadu dafci jihaadka la yidhahda jihaadu dalab waxaa la yidhahda waa fardu kifaaya masalan in shuruuduuna leeyahy waa in waxa weeye muslimiintu iyagu duulayaan oo ku duulayaan dad gaala ah oo markaa waxa weeye kelimatu laa ilaaha ila allah loo dagaalamayo quuluu laa ilaaha ila allah oo waxa weeye markaa an takuuna kalimatullahi hiya alculya habkaa loo dagaalamayo dhul lagu dagaalami mayo waxa weeye siyaasad kale ma jirto qabiil loo dagaalami mayo waxaa loo dagaalamayaa keliya waa kelimaatu laa ilaaha ila allah kaa waxaa la yidhaha sidii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii iyo abubakar iyo kulli khulafaa uraashidiin ay waxa weeye nashru diin diinta la nashrinayey jihaadkaa waxaa la yidhaha jihaadu dalab shuruuduu leeyahy culammaduna waa caddeeyeen shuruuduu leeyahay qof walbana iskama qaadan karo ee waa in culamaa u raasikhiina filcilmi loo celiyaa waa in a'immada iyo waxaa loo celiyaa imaamka markaa xukumkaaya waxa weeye shuruuduu leeyahy culammaduna shuruudaheeda waa ka hadleen waana caddeeyeen amaa jihaadkaa kale oo la yidhahdo jihaadu dafci waa adiga oo gurigaadu joogo in lagu soo weeraro qofkaa ku soo weeraraya wuxuu doona ha ahaado ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo inaad la jihaadido iska celisid waa kuu bannaan tahay oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid man qutila duuna damihi fahuwa shahiid man qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid way kuu bannaan tahay haddaba yaan la isku khaldin marka oo dad badan baad arkaysaa su'aalaha la isdhex marinayo sheikh hebel baa jihaadka diiday sheikh hebel muxuu noqonayaa qofka jihaadka diida muxuu noqonayaa horta ikhwaanii fillaahi hala kala fahma jihaadka oo culummadu habkay u kala taxliiliyeen oo u kala saareena loo fahmo qof islaama oo diin garanaya oo jihaad diidani ma jiro yaan culummada lagu been abuuranin oo culumaa jihaadka diida la odhanin yaana lagu been abuuranin culamaa'u raasikhiina fi lcilmi waxay shardiyada ay u xidhayaan waxay leeyihiin shuruuddeedu waan la helaa laakiin in adiga oo gurigaagii jooga lagu soo weeraro ood iska difaacdid cid ku diidan ma leh jihaadu dafci baa la yidhahdaa waaya haddaba marka noocan uu ibnu xajar inoogu kala saaray waa labadaa nooc weeye hadduu noqdo jihaadkii jihaad fardu kifaaya oo jihaadu dalab weeye la doonayo kaasi waxa weeye qofkii waalidkiisu ka idan qaadanaya oo wuxuu leeyahay aabbii hooyo inaan jihaadka aadaan rabaa miyay ogoshiin hadday yidhahdaan kaama maaranno nala joog wiilkayagow oo waxa weeye kaama maaranno wuu joogayaa haddii uu maaragtay ay u ay u amraanna oo yidhaahdaan aadna markaa waxa weeye wuu aadayaa labadaas ayaa marka loogu kala saarayaa waa in la fahmo marka amaa macal shaahidka hadda xadiidka uu u keenay imaamu dahabi raximahullah waxa weeye macnaheedu fa fiihimaa fajaahid iyaga la dadaal iyaga ku dadaal arrintooda iyaga ayaad ajar iyo wanaag oo dhan ka helaysaa jannana ku gaaraysaa waayo jihaadkaba waxaa loogu socday in janno lagu tago iyagaad marka jannadii ku helaysaaye iyaga la dadaal oo arrintooda ku dadaal weeye xadiidka ku xiga waxa uu yidhi shiikhu raximahullah wa qaala nebigu wuxuu yidhi ninkii weydiiyey dadka yaa iigu xaq badan nebigu wuxuu yidhi ummuka ummaka hooyadaa ka bacdi markaa haddana markuu laba jeer saddex jeer ku celiyey ayuu markii dambe haddana wuxuu yidhi wa abaaka aabbahaa wa ukhtuka wa ukhtaka iyo waxa weeye walaashaa ayaa ku soo xigta wa akhaaka walaalkaabaa ku soo xiga ka bacdina wa adnaaka adnaaka qofba qof intuu kaaga dhow yahay marka halkan waxaa loo soo hormariyey dadka xaqa ugu xaq leh hooyadii aabbihii baa lagu xijiyey aabbihii markii laga tago waxaa lagu soo xijiyey waxa weeye walaashii waayo walaalka iyo walaasha walaasha waxaa loo soo hormariyey walaashu waa daciif way ka miskiinsan tahay sida hooyadaba aabbe looga soo hormariyey ayay walaashu uga xaq badan tahay walaalka laakiin walaalka iyo walaashaba waxaa ka horreeya oo ka xaq badan ilmahaaga ayaa ka xaq badan culimmaduna halkaa qayb bay geliyeenoo waxay yidhaahdaan ayeeyadu ma ka xaq ka xaq leedahay ayeega iyo awowadu awowga iyo ayeydu ma laga hormarinayaa walaalka iyo walaasha halkaa waxay culimmadu qaarkood leeyihiin waa laga hormarinayaa waayo ayeeyadu waa bimansilati alummi hooyadii oo kale wey awowguna waa aabbihii oo kale waaya kabacdi marka tartiibku saas uu imaanayaa in markaas a- hooyadii aabbihii ayaydii awowgii kabacdi markaa walaal walaashaa kabacdi walaalkaa kabacdi markaa dadkii say kuusoo kala xigxigaan ayaa loo kala horumarinayaa oo ixsaankii iyo wanaaggii loogu kala samaynaya xadiidkana waa xadiis saxiixa oo imaamu muslim iyo ayaa werinaya min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu haddaba macnaha tafriiqaasi waxa uu keenayaa tusaale waxaan usoo qaadanaynaa maanta waxaad haysataa wax yaroo dhaqaalaa kulligood lama kala gaadhin aabbihii iyo hooyadii ayaad rabtaa labadoodiiba inaad uma qaybsami karaan yaa siinaysaa hooyadii hadday u qaybsami karaanna waa u qaybinaysaa adoo weliba hooyada u burinaya oo waxa weeye loo badinayo hadba duruuftoodana la eegayo haddii laakiin walaashii iyo walaalkiina saas oo kale walaashaa la hormarinayaa marka sidaas ayay macnuhu ku imaanayaa qof walba qof intuu ka xaq badan yahay ayuu ka horreeya sidoo kale nebiga waxaa laga wariyey buu yidhi waruwiya waruwiya haddii la isticmaalo bisiiqadaasi waxaa la yidhaha siiqatu tadciif waayo waruwiya canhu ay macnaha waa laga weriyey markii hore o dhan wuxuu ina dhahayay shiikhu waa arkayseen wa qaala nebiyu sala allahu alay wasalam wa canhu xadiidku markaa hadduu xoogaa daciif yahay ayaa la isticmaalaa bisiiqati ruwiya laakiin xadiidku waa xadiis saxiixa nebiga calayhi salatu salaam waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi laa yadkhulu aljannata laa yadkhilu aljannata caaqun mid caaqa jannada ma gelayo laa yadkhilu aljanna jannada ma gelaya caaqun ay caaqun liwaaliday mid caasiya oo waalidkiisii caasi ku noqday janno indha saari mayo macnahaasi waxa weeye saynu hadda ka hor soo sharaxnay oo culummadu caddeeyeen waa labadii baynu ku xambaaraynaa hadday tahay macnuhu janno weligii geli mayana hadduu xalaashado weeye oo oo qofkii ku gaaloobo haddii kale laakiin jannadii horey ka geli mayee markuu ciqaab maro iyo dhibaato kabacdi ayaa hadduu muslim ahaa janno waa gelayaa aakhirkiisa walaa mannaan midka dadka ku abaal sheegta walaa mudminu khamrin kan khamriga joogteeya hadduu muslim ahaa isagana waa sidoo kale hadduu xalaashadayna waa ku gaaloobaya walaa mu'minun bisixir waxa weeye kan sixirka rumeeya oo dee isticmaala oo rumeeya oo waxa weeye sixirowga iyo waxa la mid a ama waxa weeye qofka rumeeyaba oo sixirkii markii saaxirkii u yimaado wixii uu u sheego rumaysta kaana waxa weeye waa min alkabaa'ir waa soo marnay waa dunuubta waaweyn xadiidkaa imaamu nasaa'i iyo waxaa werinaya imaamu axmed sheikha albani raximahullah wuxuu ku saxiixiyey fii silsilati axaadiis saxiixa raqamka lix boqol toddobaatan iyo saddex iyo lix boqol toddobaatan iyo afar min xadiidi waxa weeye min xadiidi cabdillaahi ibni camr radia allahu canhu waaye haddaba halkaa waxaynu ka garannay caaqul waalidayn inuu yahay dunuubta waaweyn oo jannada kaa mancinaysa oo khatartaa inuu yahay ayaynu halkaa ka garannay oo in la iska ilaaliya ay waajib tahay sidoo kale waxa uu yidhi shiikhu wa qaala cabdullaahi ibnu cumar jaa'a acraabiyun fa qaala acraabi waa dadka miyiga deggan nin reer miyigaa nebiga u yimid fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow mal kabaa'ir kabaa'irtu waa maxay fa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam al-ishraaku billaah ilaahay inaad shirki u samaysid weeye kabaa'irtu ayaa ugu horraysa uma qaala wuxuu yidhi uma maada maxaa ku xiga qaala wuxuu yidhi cuquuqu lwaalidayn uma cuquuqu lwaalidayn waalidka oo caasi lagu noqdo qaala wuxuu yidhi uma maada maxaa ku xiga qaala wuxuu yidhi uma alyamiinu alghamuus alyamiinu alghamuus waa dhaarta wax quusinaysa waxaana loogu magacaabay baa la yidhi li'annahaa saaxiibkeeda qofka dhaartaa beentaa ku dhaartay ayay ismi iyo dembi dhex gelinaysaa kabacdina naar bay dabaal siinaysaa sida xaafid ibnu xajar uu ku macnaynayo alyamiinu alqamuus khamuus waa qoyn weeye khamuus waxa weeye khamsigu waa qofka markaa biyaha la dhex geliyo oo la quusiyo marka waxa weeye dembi bay ku quusinaysaa waana dhaarta beenta lagu dhaarto weeye oo wax beena lagu dhaarto ayaa la yidhaahdaa alyamiinu alkhamuus xadiidkaa imaamu albukhaari ayaa werinaya min xadiidi cabdullaahi ibni camr ibni caas waana xadiis saxiixa oo imaam albukhaari baa weriyey wuxuu ina barayaa cuquuqu lwaalidayn nebigu wuxuu ku xijiyey xadiidkan al-ishraaku billaah shirkigii buu ku xijiyey waa khatar marka cuquuqu lwaalidayn aad iyo aad buu khatar u yahay wa canhu sidoo kale nebiga waxaa laga wariyey buu yidhi imaamu dahabi qaala inuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yadkhulu اljannata caaqun walaa mukadibun bilqadar qof janno geli maya caaqulwaalidayn ah walaa mukadibun mid beeninaya bilqadari qadarta ilaahay beeninayana janno geli mayo iyadana waa sidii horeynu ku xambaaraynaa oo waxaan leenaha labadii ay culummadu u qaybiyeen ayuu noqonayaa hadduu xalaashadana janno weligii indha saari mayo oo waxa weeye waa gaaloobay hadduuna xalaashanoo muslin ahaana aakhirkiisa jannada waa gelayaa markii shafaacada iyo lagaga soo saara naarta xadiidkaa imaamu axmed baa werinaya iyo ibnu abi caasim fi sunna waana sheikh albanian raximahullah wuxuu ku saxiixi xasan kaga dhigay fii silsilati axaadiis saxiixa lix boqol iyo todobaatan iyo shan min xadiidi abi darda iyo waxa weeye maaragtay kitaabu sunna libni abi caasim waxa weeye saddex boqol labaatan iyo kow ayuu iyadana xasan kaga dhigay oo xadiidku waa xadiis xasana wuxuu ina barayaa marka caaqulwaalidayn inay ku soo aroortay in jannada inuuna gelaynin oo waciid shadiida weeye oo aad iyo aad u khatara xadiidka kaloo ku xiga wuxuu yidhi wa rawaa ciisa ibnu dalxa ibnu cubaydillaah can camar ibni mura aljuhaniy wuxuu yidhi anna rajulan qaala nin baa nebiga u yimid buu yidhi markaa wuxuu ku yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahiyo ara'ayta ka warran in sallaytu assalawaati alkhams shanta salaadood haddaan tukado ka warran haddaan shanta salaadood xifdiyo oo aan tukado wa sumtu ramadaana bisha ramadaanna aan soomo wa addaytu azakaata sakadana aan guto oo sakadii maalkayga ka bixiyo wa xajajtu xajkana aan aado aan xajkii guto ee macnaha arkaanulislaamkii o dhan haddaan la imaado fa maadaa lii maxaan yeelanayaa oo maxaa ii sugnaanaya oo aan helayaa camalkaa faraha badan haddii aan sameeyo qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam man facala daalika riwaayadaha qaar baa waxay leeyihiin man maata calaa haada man facala daalika kaana maca annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa qofka arrintaas sameeya ay macnaha salaaddii xifdiyey soonkii la yimid sakadii gutay xajkii aaday oo kulli la wada yimid arkaanulislaam ay bacda tawxiid laa ilaaha illa allah wuxoo dhan waa ka horraysa wuxuu noqonayaa buu yidhi maca annebiyiina ay filjanna nebiyada ayuu jannada meel kala gelayaa waasidiiqiina iyo kuwii runsheegayaasha ahaa waashuhadaa iyo kuwii shuhadada ahaa laakiin bishard hal arrin inuu iska ilaaliyo weeye ilaa an yacuqa waalidayhi haddii laakiin waalidkii inuuna caaq ku noqon weeye hadduu laakiin waalidkii caaq ku noqdo soon iyo salaad iyo wax walba ha la yimaadee waxa weeye derajadaa ma gaarayo hadduu xataa jannada galo oo waxa weeye nebiyada iyo sidiiqiinta iyo dadkii wanaagsanaa booska ay jannada ka galeen ma gelayo isagana oo ma gaarayo waaya xadiidka waxa weeye waxaa werinaya xadiidkaa weriyey ibnu xibbaan ayaa weriyey maaragtay wa saxaxahu maaragtay sheekh albani raximahullah fii saxiixi tarkiib ayuu ku saxiixiyey raqamka laba kun shan boqol iyo shan iyo toban waa xadiis saxiixa marka weliba riwaayadahiisa waxay noqonayaan qaar man maata calaa haada qofkii saa ku dhinta oo arrintaa intuu sameeyo isagoo saa samaynaya ku dhinta arrintaa wanaaggaas ayuu gaarayaa waaya wuxuu halkaa marka inoo caddeeyey xadiidkaasi fadliga iyo wanaagga laga gaarayo haddii waaridka ixsaan loo sameeyo cibaadada ilaahayna lala yimaado inaad wanaaggaas gaaraysid oo waxa weeye nebiyadii iyo dadkii wan wanaagsanaa aad jannada meel kala gelaysid ilaahay hanagu irsaaqo in sha allahu tabaaraka wa tacaala xadiidka ku xigo waxa uu yidhi shiikhu raximahullah imaamu dahabi wacan bakaar ibn cabdilcaziiz ibn abi bakrata qaala wuxuu yidhi xaddatanaa abi can abi bakrata marfuucan abi bakra ayaa saxaabiya wuxuu yidhi kullu dunuubi dembiyada oo dhan yu'akharu ay nebigaa dhahaya kullu dunuubi dembiyada oo dhan yu'akharu minhaa maa shaaa allah maa shaa'a ilaa yowmi alqiyaama ey ilaahay wuxuu dib u dhigaa dembiyada oo dhan oo qofka kuma soo dedejiyo cuquubtooda dembigii uu qofku galay ciqaabtii ka ratimi lahayd ilaahay dib buu ugu dhigaa qofka haddii uu doono ilaa qiyaami saaca ilaa aakhiro laga gaadho ilaa cuquuqu lwaalidayn caasiga oo waalidkoo caasi lagu noqdo mooye ay macnaha isaga waa loo soo dedejiyaa weye fa innahu yucajjalu waa loo soo dedejinayaa lisaaxibihi ilaahay waa u soo dedejinayaa dembigii uu qofkaasi adduunku ku helaya oo qofka caasi waalidaynka ah ciqaabtii adduunkuuba ku ku mudanaya oo adduunkaa lagu ciqaabayaaba xadiidka imaamu xaakim baa werinaya oo waxa weeye maaragtay xasan bay culammada qaar ka dhigeen wa saxaxahu imaamu xaakim laakiin imaamu waaf imaamu dahabi kuma waafaqin waayo ninkaa bakaar la yidhaahdo ayaa daciifa laakiin waxaa u markhaanti kacaya xadiid kale oo imaamu tirmidi uu werinayo oo saxiixa ayaa wuxuu leeyahay maa min dembin ayuu yidhi nebigu dembi ma jiro ajdara an yucajila allaahu tacaala lisaaxibihi alcuquubata fi ddunya dembi ka mudan ma jiro ilaahay adduunka inuu ugu soo dedejiyo qofkii dembigaa galay ciqaab adduunka maca maa yudakhiru lahu fi alaakhira waxa weeye aakhirana iyadoo loo dibdhigayo waxa weeye maaragtay ciqaab iyo dembi mithla albaqyi wa qadiicati araxim baqyigu waa dulmiga waana inoo imaan doontaa waxa weeye baab dhan oo la yidhaha albaqyu dulmiga in la iska ilaaliyo iyo qadiicati raxim qadiicata raximna waxaa ugu horreeya waaridka waaridkii haddii aad xumaysid oo dembi ka geshid hadda qadiicatu raxim baad ku dhacday oo waa khatar wey xadiidkaana waa xadiis saxiixa sida sheikha albani raximahullah uu ku saxiixinayo sunani abi daawuud iyo waxa weeye sunani tirmidi waa xadiis saxiixa min xadiidi abi bakrata radia allahu canhu abu bakar maaha waa abi bakrata waa saxaabi kale weeye maaha abu bakr sidiiq haddaba markaa waxayna tusayaa xadiidkaasna in cuquuqulwaalidayn adduunka la isugu soo dejinayo waxa weeye ciqaabtiisa qofka caasiga waaridka ku noqda haddaba ha la iska ilaaliyo in waaridka caasi lagu noqdo ikhwaani fillaah xadiidka ku xiga nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam aad buu u bediyey imaamu dahabi axaadiis badan buu keenay baabkan wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi laa yujziu waladun waalidan ilaa an yajidahu mamluukan fayashtariihi fayuctiqahu rawaahu muslim wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waaridkii xaqoodii ma gudi kadhid oo laa yujzi waladun qof ilmo la dhalay ma gudi karo xaqii waaridka ilaa an yajidahu hal mar buu gudi karaa inuu helo waaridkiisii oo mamluuka oo addoona oo la addoonsanayo sidii berigii hore jirtay fa yashtariihi uu iibsado fa yuctiqow uu xoreeyo oo xor ka dhigo markaas ayuunbuu xaqii waaridka u gudi karaa wa ilaa haddii kale weligaa ma gudi kadhid xaqii waaridka oo waxa weeye xaqiisii lama imaan kadhid ayay maaragtay xadiidkaa imaamu muslim baa werinaya min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu haddaba waaridka xaqiisa lama gudi karo ikhwaani fillaah wax walba oo wanaagood u samaysid wax walbood siisid xoolo kasta ixsaan kasta weligaa ma gudi kadhid waaridka xaqiisa waay sidoo kale nebiga waxaa laga wariyey wuxuu yidhi wa canhu calayhi salaam biisnaadin xasan sanad xasana waxaa nebiga lagaga wariyey inuu yidhi lacana allaahu ilaahay ha naclado ay dardu raxma weeye naxariistaa laga dheereeyo alcaaqu liwaaliday qofka waaridkiisii caaq ku noqday oo waaridkii ku caasi garoobay xadiidkaa xadiid xasana waxaa werinaya imaamu xaakim raximahullah waxaana u markhaanti kacaya xadiidkii caliy bna abi aalib oo waxa weeye imaamu muslim iyo ay weriyeen lacana allaahu man dabaxa ligayri illaah lacana allaahu maaragtay man lacana waaliday lacana allaahu maaragtay man gayara manaara alardi xadiidkii imaamu muslim macruufkaa ayaa u markhaanti kacaya nebigu marka waa nacladay caasi waalidaynka waxa weeye waaridkiisa caasi ku noqonaya xadiidka ku xiga markuu waalidkii intaa uga soo baxay oo hooyadii iyo aabbihiiba labadaba xukunkaasoo dhan ay leeyihiin waaridkii dad kalea soo gelaya habaryar baa soo gelaysa ayeeyaa soo gelaysa adeer baa soo gelaya kulli waa soo gelayaan waarid weeye waayo nebiga waxaa ka sugnaatay inuu yidhi alkhaalatu habaryartii bimansilati alummi hooyo oo kale weeye mansiladiiyo booskii hooye ayay joogtaa saxaxa u tirmidi xadiidkan imaamu bukhaari iyo ayaa werinaya iyo imaamu tirmidi min xadiidi cali bni abi aalib qisuuna lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam maalintii u waxaa weeye maka markii uu ka xajkii uu ka gadoomay ayaa waxaa ka soo soo daba raacday gabadhii xamza uu dhalay xamzana waa ti uxud lagu dilay xamzana waa nebiga adeerkii oo maaragtay waa wada garanaysaan xamza ibni cabdilmudalib waxa uu sameeyey marka gabadhii yarayd oo uu keligeed ka tegey ayaa soo caradhay oo ka soo dababoyday waxaa marka gabadhii isku qabsaday jacfar oo habaryarteed qabay cali ibna abi aalib oo dee cali iyo waxa weye dee ayna adeerti tahay iyo zayd ibnu xaarif oo waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam dee mawlihiisa ahaa nebigu wuxuu u xukumay jacfar waayo jacfar baa habaryarteed qabay wuxuu yidhi markaa almanzil wuxuu yidhi alkhaalatu bimansilati alummi hooyada booskeedii ayay joogtaa habaryartu waa hooyoo kale marka sidaa daraaddeed hooyada habaryartu waa hooyo oo kale in la ilaaliyo oo arrinteeda aad iyo aad loogu dadaalo ayay xaq u leedahay waaya axaadiidtii markuu intaa uga baxayba wuxuu keenay shiikhu aahaar uu ka warinaya bacda salaf waxa uu yidhi waa can wahab ibni munabbah waxaa laga wariyey inuu yidhi qaala wuxuu yidhi ina allaha tacaala qaala wuxuu yidhi yaa muusa arrintaani waa kalaamkaani waa aqwaashii reer bani israa'iil laa nusadiq walaa nukadib arrintaasaan ku xambaaraynaa aqwaasha reer bani israa'iil mar haddaynu diinta ka hor imaanaynin wax diidayana aynu haynin waayo israa'iiliyaadka saddex baa loo qaybiyaa say culammadu u qaybiyeen wax diinteennu caddaysa inay baadil yihiin oo aan la qaadanayn wax diinteennu ay caddaysay inay saxiix yihiin oo la rumaynayo iyo wax diinteennu ka aamustay markaa waxaynu leenahay wixii laga aamusay xadiidkii nebigaan ku xambaaraynaa xadisuu can bani israa'iil walaa xaraj iyo xadiidkii kaloo ahaa laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum waaya wuxuu yidhi markaa ilaahay baa wuxuu ku yidhi nabiyullaahi muusa yaa muusa waqir waalidayka ay macnaha ixtiraam oo weynee waalidkaaga fa ina man waqara waalidayhi madadtu fii cumrihi qofkii waalidkiisa ixtiraamoo weyneeye waxaan u dheeraynayaa cumrigiisa oo waan u siyaadinaya oo wakhti badan buu noolaanaya wa wahabtu lahu waladan yaburuhu waxaanan u hiibaynayaa siinayaa ilmo baarri u noqda waman caqa waalidayhi qofkii waalidkiisana caasi ku noqda waxa weeye qasartu waan soo gaabinayaa waxa weeye cumrahu cumrigiisii wa wahabtu lahu waladan yacuquhu waxaanan siinayaa oo u hibaynayaa ilmo caasi ku noqda walciyaadu billah marka waxa weeye asarkaas imaamu dahabina waa keenay imaamu alhaytamina fi zawaajir ayuu ku soo aroorinayaa oo waxa weeye ku keenayaa juska labaad ayuu ku keenayaa waaya marka wuxuu ina barayaa in xataa waalidka oo ixsaan loo sameeyo diimihii hore o dhan ay dhigayeen oo waadix ay ku ahayd in waalidka ixsaan loo sameeyo oo waxa weeye laga digtoonaado caasi waalideynka wuxuu kaloo yidhi qaala wuxuu yidhi wa qaala kacab kacab ibn axbaar waaladii nafsii biyadihi ina allaha la yucajilu maaragtay xiina alcabdi xiin ee waxa weeye geerida weeye qofka wakhtigiisa ilaahay waa soo dedejiyaa ay macnaha wakhtigii noloshiisii ciriiri baa laga soo dhigaa oo xayaa mawdkii baa lagu soo dedejiyaa idaa kaana caaqan liwaalidayh hadduu waalidkiisa caasi ku yahay waaya liyucajila lahu alcadaab cadaabka si loogu soo dedejiyo wa ina allaha tacaala layaziidu cumra alcabdi idaa kaana baaran liwaalidayhi liyaziida baran wa khayran waxa weeye addoonka ilaahayna waa u siyaadiyaa qofka cumrigiisa haddii uu baari yahay si uu khayr u korodhsado iyadana waa aqwaashii culummada oo kacab ibnu axbaariyo laga soo wariyey ee ma aha xadiid sidoo kale wuxuu yidhi buu yidhi abubakar ibnu abi maryam qara'tu fi tawraat tawraad baan ka akhriyey man daraba abaah qofkii aabbihii dharbaaxa oo garaaca qutila yuqtal waa la dilaya macnaha tawraad waxaa ku tiilay buu leeyahay qofkii dila waalidkii oo garaaca isagana waa la dilaya oo waxa weeye gebigiisaba waa la dilaya hadduuba waalidkii garaacay imaamu haytamina waa soo guurinayaa waxa weeye aqwaashaa sidoo kale wuxuu yidhi wa qaala wahab fi tawraad waxaa ku tiilay calaa man sakka waalidayhi waalidkiisa qofka dharbaaxa alrajmu in waxaa weeye la la rajmiyo oo la dilo sidii qof zinaystay oo kale oo muxsin ahaa oo waxa weeye guur soo maray calaa kulli xaal aqwaashaani waa aqwaashii laga soo guuriyey reer bani israa'iil shiikhuna wuxuu u keenay keliya lilistishaad macnaha in diimihii hore xataa arrimahan ay qabeen oo aan la oggolayn in waalidka caasi lagu noqdo sidoo kale qaala imaamu alhaytami raximahullah fi zawaajir waxa uu ku yidhi oo uu ku tiriyey maaragtay cuquuqu lwaalidayn wuxuu yidhi min alkabaa'ir weeye huwa ma itafaqa alculamaa culummadu waxay ku itifaaqday weeye oo culummadoo dhan waa isku itifaaqeen inay tahay min alkabaa'ir bal min akbar ilkabaa'ir inay tahay wuxuu kaloo warinayaa arrin kaloo faa'iidaa oo dadka qaar baa waxay is odhan karaan oo waafaqsan arrintaan waxay waafaqsan tahay xadiidkii nebiga uu yidhi macnaha qof ilmihii si kasta hadduu yeelo waalidka xaqiisii ma gudan karo waxaa dhacday cabdullaahi ibnu cumar radia allaahu canhuma oo waxa weeye xaramka jooga ayaa waxa weeye waxa u yimid nin hooyadii dhabarka ku sida oo dawaafinaya wuu sidaa hadda waa xambaarsan yahay hooyadiisoo waa yeela ayuu wadaayoo xambaarsan yahay oo dhabarka ku sida markaasuu la dawaafayaa oo wax walba xajkii oo dhan ayuu dhabarkiisa isagoo ku sida ayuu waxa weeye u gudanayaa markaasuu wuxuu ku yidhi cabdullaahi ibnu cumarow ma u malaynaysaa ma u arrintaasi ma kula tahay inaan xaqeedii gutay haddii aan saan sameeyey markaasuu yidhi maya hal mar oo xataa ay ama kaa ay naxday ama ay waxa weeye markay uurka kugu siday ama waxa weeye ay macnaha dhibaato yar ama culamada qaar waxay yidhahdaan markay dhabarka inta kugu siday oo garaarku marada kugu xambaarsanayd hal mar oo intuu debxay ay naxday ma dhamma waxaad samaysay oo dhan walaakin buu yidhi qadaxsanta wanaag baad samaysay allihii subxaana qaadirkaana waxaa yarkaa oo aad samaysay oo aad u yar ilaahay ajar badan buu kaa siinaya imaamu albukhaari baa werinaya fii adab almufrad iyo bayhaqi iyo waa athar saxiixa haddaba halkaa waxaynu ka garannay ikhwaani fillaah inaan waaridka xaqooda la gudi karin ee keliya waxaa laynaga rabaa ma gudi karnee inaynu ku dadaalno saynu asxaan u samayn lahayn maahee wanaagooda oo dhan ma gudi karno oo ma soo dhammayn karno uma abaalgudi karno xaqoodana waa xaq aad u weyn ilaahayna wuxuu la xidhiiriyey xaqooda xaqiisa oo meelo badan ayuu ilaahay ku caddeeyey sida aayadihii aynu soo marnay xaqiisa uu ku daray oo la xidhiiriyey wallahu aclam insha allah intaasaan kusoo geba